Wasaaradda Tamarta, Biyaha iyo Macdanta Dowlad Goboleedka Puntland oo kaashanaysa hay'adaha ka socda dalka Norway ayaa kulan wacyigelin ah u qabatay qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Kulankan oo socon doona muddo saddex maalin ah ayaa bulshada loogu wacyigelinayaa faa'iidada xarumaha danta guud ee ay u leeyihiin bulshada gaar ahaan dhalinyarada cadceedda ku shaqeeya oo dhowaan laga hirgeliyay xaafado ka tirsan magaalada Gaalkacyo. Qaar ka mid ah bulshada ka faa'iidaystay kulanka wacyigelinta ah ayaa ka hadlay muhiimadda leerarka cadceedda ee laga hirgeliyay xaafadda Garsoor ee magaalada Gaalkacyo ay u leedahay bulshada, iyo isbeddelka amni ee ku yimid markii leerarkaas la hirgeliyay.
Bulshada boqolkiiba toddobaatan iyo shan leyrku leyrayntu waxay u tahay amni waa security waa waardiye ku dul jooga oo joogto ah wuxuu kaa xafidayaa tuugga wuxuu kaa xafidahayaa khaladaadka habeenkii dhaca dhacdooyinka dilalka tuugada waxyaabahaasoo dhan buu wuxuu u yahay amni marka amniga bulshada buu wuxuu qayb ka yahay boqolkiiba konton ama toddobaatan iyo shan buu qayb ka yahay marka labaad waa isku xirka bulshada marka saddexaad waa adeegga guud oo habeenkii oo dhan bulshadu maqaaxiyihii goobihii ganacsiga dukaamadii bakhaaradii goobihii cabitaanada lagu shiidayey oo dhan baa habeenkii shaqaynaya marka xilli kastoo aad soo kacdo waxaad helaysaa goob furan oo aad ka adeegato wuxuu kaloo kaa caawinayaa xilliyada habeenkii oo aan la socon karin baa waxay noqotay maalin waxayna sababaysaa oo ahmiyad u yeelatay haddii gabari kugu umusho haddii shil kugu dhaco haddii cudur kugu soo boodo si kalsooniya baad waxaad u maraysaa waddadii adoo tegay daaragtali u tegaya goobtii aad u baahnayd adoo ammaan ah kalsoonina ku qaba inaan wax khalada kaa hor imaanayn waxaa kaloo tusaale u imaanaysaa hadda xeero dayaxoo kale fiiriya gabdhaha khudradda oo danyarta ah lix saacoo habeennimay ku gaaraa qaar baa nimankoodu lix saac markay tahay bay u yimaadaan oo la ballamaan oo kaxeeyaan oo guryahooda anuga weliba darisila ah gabadha marka danyarta ahoo lix saacoo habeennimo ku soo gaaraysa suuqii oo khudraddeedii gadanaysa oo nolosheedii ka raadinaysa halkaasaad ka qiimayn kardhaa ahmiyadda uu leeyahay magacayga waxaa la yidhahdaa xaabo kulele maxamed nalalkan wax badan baan ka faa'iidnay gudcur baan ku jirnay tuugadaanna cayrsan jirnay meelaha intay noo soo galaan haddana boqolkiiba boqol meel leyr iyo maasha allah baa laga furay kulankan wacyigelinta ah oo muddada saddexda maalin ah loo qabtay bulshada magaalada gaalkacyo ayaa loogu sheegayaa faa'iidada ay u leeyihiin goobaha danta guud ee ay dowladdu hirgelinayso oo ay ku jiraan leerarka cadceedda ku shaqeeya